Nadaafadu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee nolosha noolaha ah. Hadday meesha ka baxdana, ay ka dhalan karaan cudurro faafa oo saameeya bulshada. Wasakhowga biyaha iyo waxyaabo kale. Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo si weyn looga dareemayo horumaro dhanka dhismaha wadooyinka iyo bilicda magaalada ah, ayaa bulshada ku dhaqan loogu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda magaalada iyo xeebaha maadaama magaaladu kasoo kabanayso dagaaladii sokeeye ee dalka ragaadiyay. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa bulshada ku booriyay inay ka shaqeeyaan ilaalinta nadaafadda iyo bilicda magaalada iyagoo sidoo kale dowladda hoose ugu baaqay inay guddiyo dabagal ah isla markaana korjoogteeya nadaafadda magaalada loo xilsaaro.
Maamulka degmada, golaha dhalinyarada, ururka haweenka ayagoo iskaashanayaan mara badan waxay sameeyaan khashmaadkaas in meesha ay ka arooriyaan ay gubaan ay qaadaan meelaha loogu talagalay ay geeyaan ee waxba ma soo korinayso qashinkaasoo la qaado ayadoo loo sameynin guddi dabakal oo qoladii meesha qashin kushub- ku shubto ee sharci loola degsan doono maadaama ay jirin nidaam oo lagu oo la- oo lagu xaqiijinayo qashinkaas meesha lagu daadanayo aysan jirin qashin markii la qaado ismarkiiba hadna dadkii qashinkii way soo qaadayaan way keenayaan marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda ugu badan dhanka nadaafadda waa dhankaas ee waxaa wax ka qaban karo dadka bulshada ku nool iyo dowladda oo iskaashatay caafimaad ahaan waxaa ka dhalan karaa ee cudurro aad iyo aad u fara badana ka dhalan kara sida infectionka ka dhalan kara typhoidka ka dhalan kara waxyaalo badana ka dhalan kara oo oo finan iyo waxyaalaha jirka kasoo baxa dhanka waa in ay gacan mug weyn leh ay ka qaataan wasaaradahaas oo si toosa ay u egaan subax walba sha- shaqaale kormeer ah in ay u saaraan xitaa hadday noqon weydo in ay baaminayta wax la siiyo inay iska wax ugu qabtaan waxaa laga yaabaa wadamo shisheeye in looga yimaado deegaanka bilicdiisa anaa ka shaqayna deegaanka quruxdiisa anaa ka shaqayna hadhowtu falcelin waxay noqon noqonaysaa dadda meesha kuma nooleen ya jeermisaa ku noolaada wasaq iyo qashin iyo balaayaa ku nooleed marka waxaan bogaadinayaa in ay gacmaha isqabsadaan dadka reer- dowlad goboleedka jubbaland Ee, runtii horta ururka dhalinyarta ee, in badan way ka qayb qaateen ee, arrimaha noocan oo kale nadaafadda ku saabsan wax badan gacantooda way ku xaaqeen ee, wax badan way sameeyeen way hagaajiyeen waxaa kaloo sidoo kale kaalin muhiima ka qaatay ee, ururada haweenka marka ee, ururada bulshada in badan way isku diyaan in deegaankoodii bilicdiisa ay soo saaraan oo dadkoodina micnaha bakteeriyada iyo jeermiska iyo waxaas dhammaana ay ka dilaan way u taagan yihiin nahar iyo habeen laakiin waxaa jirta caqabadaha soo lalaabto in wixii shalay aad samaysay maanta waxba kama jiraan ay yihiin Ee, sidoo kale waxaa arkaysaa xaafad dhan oo lagu nool yahay oo maaragtay ee, tuubo micnaha kasoo bixayso tuubadani banaanka biyihi kusoo shubto Ee, sidoo kaleeta waxaad arkaysaa bariiskii iyo wixii xalay la cunay oo banaanka iskaga soo daadinaya sidoo kaleeta waxaad arkaysaa cunugii xaafadda kasoo baxay oo wixii iska kor fadhiyo maaragtay haddana xaafadda iskaga laabanayo Ee, waxaa jirta xeebta sidoo kaleete xeebta qashinkeeda wuxuu ukala baxaa laba mid badda caadi iska keentay iyo mid haddana xaafadihii ay kusoo shubaan sidoo kale xeebta waxaad la mari karin qashin oo kii badda kusoo shubtay iyo kii kaleeto marka laisku daro xitaa waxaad aragtaa lafooyin iyo wax iska yar waxaas in badan baa annaga ururka dhalinyarta aan iska kaashanay aan sameynay aan hagaajiso ku daynay laakiin haddana waxba kama jiraan